sadaalkaas wuxuu ku saabsanay ama socdaalada dhammaan oon kumarayna tuulooyinka reebaha aan tagnay socdaalkaas socdaalka nabadda isdhexgelinta bulshada degmada ku nool ayuu ku saabsanay
waa tahay yaa kuugu eliyey marka socdaalkaagi
kiyaa ugu dambeeyey waxaa ugu heliyey gudiimi ku-xigeenka maamulka maaleeda gudoomiyaasha amniga siyaasadana shaqo kala geliyeen asagana aan ka warqabno iyo gudoomiye hore degmada axmed xuseen daacabtay ayaa ugu heliyey iyo agaasimaha guud gobolka balandiro warshiq deegaan ku ah saxabkayna ah cabdifataax cumar xalana horana afeen gobolka balandiro ahaa jiray iyo marwo saraad uga dheeraayo oo idan oo taqaanaa dadka xamar ka timiday kamid aheyd dadka ugu heliyo
waa tahay gudoomiye cumar maxamed tuulada aad tagteen run shiikaalo ayaa la yidhaahdaa sidaan xogta ku haydhno maxaad ku soo aragteen marka
ayaa degmada ruunshiga waa degmada diiniya oo ah fog oo taqaanaa laga faafiyo diinta islaamka madarasooyin aan ku soo aragnay diinta islaamka casharo kamida laga bixinaayo iyo isbuuc weli meesha ka fura markaas oona ku wargelaynay xaaladiisa oo asna u baahan in mataqaanaa gacanta la qabto bulshada meesha degan oo abaabushay ay mataqaanaa ardayda ay si volunteer mataa u baraysay marka waxyaabahasaa kamid ah iyo degmada eelka oo u baahan m c mataqaanaa mees laga faray oo weli aan aan shaqo gelin oo isna u baahan in mataqaanaa horay loo socodsiiyo eelkoo kale oo u baahan sidan xoogaay dayactir yaryar xaggeedna baraagaha xoolaha ay biyo ka cabaan sida baraagta geela iyo midda looda iyo midda ariga waxyaabahaasaan kusoo aragnay nabadoonada meesha degan ayaa meesha lagu soo dhaweeyey culamaauddiinka ee bulshada qeybaheeda kala duwan kookoodooma kala gaareen marka farxad iyo raareen iyo dad rabaan inay la shaqeeyaan deegaan dawlada maamul goboleedka hirshabeelle gaar ahaan degmada warshiif ayay ahaayeen nabadoonka lagu soo dhaweeyey marka nabadoonka ka waxaa dheeraaa xirsi nabadoon xirsi maxamed bedi marka insha allahu tacaala saasay howsha u dhacday si wanaagsan oo jawi wanaagsan ayay ku dhammaadeen oo garad wanaagsan
waa tahay mas-uuliyiintii iyo qeybaha kala gedisan ee bulshada ee tuulada ku dhaqan ee aad kulan kala qaadateen dhammaantoodba waxyaabaha ay idiin sheegeen ama aad kala hadasheen maxaa ugu waaweynaa haddaad nala wadaagto
waxaa weynaay inay helaan bulshada waxyaabaha ay u baahantaha sida cisbitaalka waxay usoo jeediyeen inay maamulka hore iyo dawladooda iyo nidaamka hore ay u baahan yihiin dikaraamka hore ay la shaqey doonaan annagana maamul cusubaanahay dareemi kartaa bilaha lagu jiro waa iska december laiska yira bilajaaba iska jiro marka inaan anigana dikaraamkeena inaan mataqaanaa la garab taaganahay ayagana ay mataqaanaa gacmaha siistaan bulsho ayaan mataqaanaa dhowr iyo labaatan sano aad kaba qabtiin mataqaanaa maamuladii jiray awoodahooda iyo tabartoodii ay kaayeen ee dadkii oo iska mataqaanaa iska naqday ee inay iska noolaadaan bilaad biduuni dawla la-aan ay iska joogaan meesha in dib loo baro cabsano u socodka iyo hadaanka dawladnimo dadka waaweynaaya dawladnimada ama dawladda dhexla soo shaqeynaya diyaar yihiin ayaan kusoo aragnay marka insha allah tacaala waa la tacaali doonaa waxyaabaha ay naga cosiyaan waxaa kamid ah inay wada helaan iskuol caafimaad bulshada waa darin kartaa waxyaabaha ay noolaha u baahan yahay qaybo hore kala duwan ay ayaan u baahan yihiin dadka waa yani dadka maanti hore waxawaa baadiya iyo casiyo kama jiri jira waxbarashada dadkana waxbarashada uafahamsanaada inay qiimo leedahay kod waxay fahmeen inay waxbartaan dabcad arday mataqaana luqada ingiriisiga ku hadlayaan oo tuuya dejan ku dhashay macalinka ku barayana meesha ku dhashay isaga iyo wax soo bartay oo jaa dib ugu laabtay marka waxaad dareemi kartaa bulshada hore u socoto magarata waa taa guddoomiye waxaa jiray mashaariic horumarineed oo degmada ka socday adiguna sidaan ka warhayo dhammaanayaa dhowaanayaa hawshaasi maamulka degmada aada la wareegtay marka mashaariicdaasi ilaa hadda halka ay marayaan iyo waxyaabaha qabyada ku ah iyo kaalintaadii xagga sii dhaqaajinta mashaariicdaasi haddaad nala wadaagto
waa sax masaarada subcontractii hore wuu dhammaaday marka waxaan rajeynaynaa inuu sanadka marka cusub noo dhasho in wixii mataqaanaa maadaama qolooyinkan doonariska maalmaha sad kawarqabtaanba waa christmas ayaa la kala jiraa ama loo sii kala loo takahaytay marka wixii kasoo laabtaan waxyaabahaas aan hore kugu soo sheegay ayaan bulshada iyo waxsaan wax u aragno ayaan ula wadaagi doona hadii aleedo laakiin hadda wax hadda iiska saaran oo haddaan qabanayno oo layaara ma jiraan december aan ku jirnaa bisha labaiyo tobanaad marka waxaan rajeynaynaa insha allahu january iyo february inay dhaqdhaqaaq oo mashaariceed oo bilaaban doono haddii ilaahay idmo nafta beenana oo alla nagu gaarsiyo insha allah waa tahay xaggii caafimaadka waxbarashadii qeybaha kale ee degmadu waxyaabaha markaasi ay u baahan tahay haddii aad iyana aad nala wadaagto maadaama dowlad goboleedka hirshabeelle oo aad hoos tagtaan iyo dowladda dhexe ay jiraan waxyaaba aad uga baahan tihiin inaad kala hadashaan adoo ka faa'idaysanaya fursaddan warbaahinta qaranka
horta waxaa waaye adduunya waxaa ujeedo horta ha u horeeyo nimo ilaahay inta laga baryo nimcatul adye maji marka kawarabta anigu nabi muuse nabi ibraahim oo jeekabada fadl alhadal baladan aamin uu yidhi marka waxaan kasii shaqay doonaa amniga siay dadka u dhiini yimaadeen amniga mataqaanaa wanaagsan aan usoo dhaweyno inkastoo dowlad goboleedka hirshabeelle deegaamada ay ku abtirsado ay tahay degmada ugu amniga badan una xasiloon dadkeerana hal meel isula wada jeeda isdaba joogaan ay wax khilaafa ka jirin maamulka hore ay raacsan yihiin dowlad goboleedka hirshabeelle waxaan ka codsanaynaa inay degmadan waxyaabaha ay u baahan tahay oo kahirgeli karo inay kahirgeliyaan degmooyinka kale intay gacanta hirshabeelle jiri doonaan ay waxasilan degmadan waa xasilan tahay nabaday qabtaa dadhaysayaal baa yimaada jimco kasto gobolka berendaraa laga yimaadaa kunaayihiisa kala duwan mataqaanaa bulshadaana waa bulsho dhaqankeeda iyo culamadeeda iyo ganacsigeeda iyo maamulkeeda ay rugado wada haayaan
waa tahay ugu dambeyn fariintaadii ku aadan qeybaha kala gedisanaya bulshada ee degmada warshiiq ee aada u dirayso si ay mar kasta iyo xilli kasta ay ula sii shaqeeyaan maamulkooda ayna uga shaqeeyaan horumarinta degmada iyo ka shaqaynta amniga guud ee degmada iyo deegaanada kuxeen daaban waxaa fariinta u dira waxay tahay dadka deegaanka oo anaga gudoomiyaha ka nahay oo mataqaanaa ku abtirsa degmadan inay gacmahaas qabsadaan hal meelna isaga soo wajeysaan maamulkooda iyo ayaga aan loo kala sheekayn ay ayaga sheekaystaan haddii loo kala sheekeeyo waa mushkulada aa dhacayso si mushkulada loo gudbo wayska warqabnaa haddana wayskasii warqabi doonaa waanu isku xiranahay fariintoodana waxaa waaye inay maalinba ay mataqaanaa meel u hooyaan horumara aada iyo aad ay mataqaanaa u heelan yihiin dowladda dhexe ingiriiska aan ahaan iyadana wasaaradaheeda kala duwan iyo waxaan ka codsanaynaa inay mataqaanaa iyadana maadaama aan diris la nahay gobolka brandis inayana si gaara ayagana mataqaanaa ay waxyaabaa uwaadan ay ka qabtaan maadaama ay soo dalxiisaan sida badan nabadan ayay dhoora ku arkeen qof loo mataqaanaa aan looga sheekeyeynin ay ayagaba ay mataqaanaa ogaadeen inay halkaan ka jirto nabad laysku hadlay karo waxaana ugu dambayse ninka la yidhaaho agaasimaha howlaha guud ee gobolka brandis askartiisa bilaa askar uu ku lugeynaa magaalada xaandhan uu ku wareegaa keligiis wuxuu yii waa ilaah idin gargaaro waa nagu waa nagu cambaliinay marka idinkana sidoo kale magacaaga warigana sheekad alala waa cabdirasaaq sheeke ayaa kula hadlaya weriye sheeke ayaa kula hadlaya guddoomiye doolad sheekeemida sheeke waa sax sheeke soo dhawaaw weriga taalafrikaaga mawaadin soomaaliyeed tahay sabid waa degadaadi waxaan jeclaan inaan timaadin dalxiisayaasha aad kamid tahay soo dalxiisid aragtidna isla socodka iyo indhaaga aad aragto lagala sheekeen wararta kala timaada abdirasaaqa waa iyagana waa jeclaanahay waxa lagu sheegay in waxaa shaahiid waa kala fiican yihiin maasha allah guddoomiye waa kaa ajiibay